qaala almusanifu raximahu llahu tacaala fiihi baabka dhexdiisii ayaa ku sugnaadeen masaa-ilu misalooyin al-uulaa masalada koowaad anna cadfa adducaa'i ducdii ku cadafitaankeed cala alistiqaafati istiqaafadii korkeeda lagu dal lagu cadfo min cadfi alcaami caam cadifitaankiisa ayuu ha ka ahaaday cala alkhaasi lagu cadafay athaaniyatu masalada labaad tafsiiru qowlihi allah hadalkiisii tafsiirkiisu waa walaa tadcu ha caabudina nebi maxamedow min duuni illaahi allah sokodiisii maa ay ladii kii laa yanfacu wax aan taraynin laa yanfacuka adiga waxaan ku anfacaynin walaa yaduruka waxna kaa dhibaynin athaalitatu masalada saddexaad anna haadaa kan oo baryadan ah ooma dacwada ducuda ah huwa ducogaasi ashirku shirkigii waayo alakbar u aweynaa alraabica masalada afaraad anna aslaxa annaasi dadka kan ugu wanaagsan low yafcalu haddii uu sameyn lahaa hu shirkigaasi irdaa-an raaligelin darteed ligayrihi keyrkiisii ku raaligelinayo saara wuxuu ahaan lahaa min aldaalimiin daalimiintu mushrikiintu ka mid ahaan lahaa alkhaamisa masalada shanaad tafsiiru laaya aayaddii fasirkeeda way allatii aayaddaasoo bacdahaa ayada ka dambeysay asaadisa masalada lixaad kownu daalika kaas oo ducuga ah ahaanshihiisii waaye laa yanfacu mid waxba anfacaynin fi dunyaa adduunyo dhexdeed maca kownihi ducugaas ahaanshihiisii lalaqabo kufran gaalnimo asaabica masalada toddobaad tafsiiru laaya aayadii tafsiirkeedii waaye aayaddaas oo athaalithati saddexaad athaamina masalada sideedaad anna dalaba arisqi risqigii dalabkiisii laa yanbagii ma banaana ilaa min allah ilaahay xaggiisii in laga dalbo mooyaane kamaa sidii anna aljannata jannada laa tudlab aan laga dalbaynin ilaa minhu min allah ilaahay xaggiisii in laga dalbo mooyaane taasica masalada sagaalaad tafsiir laaya aayadii fasirkeedii waay aayadaasoo raabicati faraad alcaashira masrida tobnaad annahu shaaniya laa adalla mid ku lumid badan ma jiro miman qof xaggiisii dacaa baryay kayr allah ilaahay keyrkiisii alxaadiyata cashra masrida koob iyo tobnaad annahu shaaniya ama annahu ana almadcuwa midki la barinaayo kaafilun inuu moog yahay can ducaai daaci kii barinaayay baryadiis xaggeed laa yadrii ma oga madcuugaasi canhu daacagaasi xaggiisii war uma hayo athaaniyata cashra masalada laba-iyo tobnaad anna tilka taas taasoo adacwata dacwada ah sababun waa sabab libugdi lmadcuwi kii la barinaaya caradiisii lidaaci kii barinayo u caroonaya sabab sabab u tahay iyo wa cadaawatihi cadaawati ilmadcuwi kii la barinaya cadownimadiisii lahu lidaaci cadow u noqonayo athaalitha cashra masalada saddex iyo tobnaad tasmiyatu tilka taas ku magacaabideedii waaye taasoo dacwati dacwada ah cibaadatun cibaado lagu magacaabay lilmadcuwi lahu kan la caabudayo cibaado looga magacaabay araabica cashra masalada afar iyo tobnaad kufru lmadcuwi kii la barinaayay ku gaaloobidiis waaye bitilka taas ku gaaloobayo taasoo alcibaadati cibaadada ah aakhiro alkhamisata cashra masalada shan iyo tobnaad hiya ducada baryadaasi hee sababu kownihi kowni daaci daacigii ahaanshihiisii sababteedii u ah adalla annaas dadka kan ugu lumid badan uu noqday asaadisata cashra masalada sade ee lix iyo tobnaad tafsiiru alaayaati aayaddii fasirkeedii waaye aayaddaas alkhaamisati shanaad asaabica cashra masalada toddoba iyo tobnaad al-amru arankii waaye arrinkaas oo alcajiibu layaabka lahaa wa huwa arrinkaasiina iqraaru cabadati alawthaani sanam asnaamtu kuwa caabudayaan qiritaankoodii waayo annahu ana allah annahu shani ah laa yujiibu inaysan ajiibaynin almudara midki la dhibaato geliyey ila allah allah mooyaane cid kale inaysan caabudaynin ay qarsanaayeen waliajli haada kan daraaddiisii allah mooyaane cid kale midka mudarka inaysan ajiibaynin darteed ayaa yadcuuway yadcuuna way barinayaan mushrikiinta hu allah fi shadaa-idi dhibaatooyinka waqtigood ee dhibaatooyinka dhexdooda mukhlisiina haal ay u saaf yeelayaan lahu allah addiina diinka athaamina cashra athaaminata cashrata masalada siddeed iyo toban ximaayat lmustafaa nebigii la doortay ilaalintiisii waaye sala allahu calayhi wacalaa alihi wasalam xima tawxiidi tawxiidkii seerihiisii ilaalinayay iyo wata-adubi ama wata-adubu waay edib qaadasho waaye macallaah ilaahay macigiisii hee ka edib qaadanaayo subxaanahu wa tacaala ayib waxaan kusoo dhex jirnay baabkii min ashirki an yastakiisa bigayri illaahi aw yadcua gayrahu ayaa noo soo dhammaaday masaa-ishiisii ayaa meeshaani musanifka raxmatullaahi calayhi baabkaasi kaga hadlaya gudogalka masaa-isha ka hor darsigaasi waxaa ka imaaday xaggiisii su-aalo ardayda hadagooday ka imaadeen qaarkood ay leeyihiin laba meelood ayaa hoogaho ishkaal ah ama garan waynay ay dhaheen olijeedkii ayib meesha koowaad masaladii aan soo maraynay ahayd ducaa ma qeybsamayso meesha markii la joogo sidii istiqaatadii oo kale uma qeybsanto waxay dhaheen waxaan soo maray ducdu inay qeybsamayso ducaal masalayo ducaa lebaada inay qeybsamayso meeshana haddana istiqaatada markii oo meesheeda la gaaray tafsiilkii lama gelinayo haddii marba duco ay tahay ayadoo aan la kala qaadin ducaaul cibaada iyo ducaaul masala labadaba waay isla socdaan sidii istiqaatada loo kala qaaday tafsiilka loo geliyey looma gelinaayo ayaa la dhahay marka labay u geebsamayaane maxaa meeshaani oo tafsiir loo geli waaye si istiqaatada oo kale maadaama laba ayaga u geebsamayaana soo marnay saasay ishkaalkiis keeneen oo ayaga oo ka wareereen ayib meeshaasi ducada qiibsamitaankeeda meeshan lagagama hadlayo hadda meesha meeshaasi hore ducada inay laba uqiibsamayso ducaaul masala iyo ducaal ibaada inay uqiibsamayso baryada ilaahay la barinaayo laba inay tahay bes cibaado ducaa duco oo duco cibaada lagu magacaabo iyo duco duco ducaal mas'alah lagu magacaabo labada maxay yihiin duco waay soo maa mada mas'ala la leeyahay mada cibaada la leeyahay labada maxay yihiin cibaado waay cibaadana yaa iskale allaha may dadka lama siin karo waxaan soo marnay xadiidkii nucmaan ibnu bashiir ha cinda tirmidi keyrkiisii adducaau huwa alcibaada labadeediiba cibaado waay see xagee tafsiilka hagee ka imaana marka tafsiil haddii lageliy ilahay keyrkiisa in la caabudo waa banaan tahay miya ma jirtoba adducaau huwa alcibaada see loo qiibina marka lama qiibin karo haddii la qiibiyo waxay noqonaysaa qaarna ilaahay in la siiyo oo banaan tahay ducada qaarna qaarkiisa in la siiyo oo banaan tahay ganamanaysa he cibaado ilaahay keyrkiisa haddii shido mushrikiina nahay sooma halis wa cibaadayaas kale ilaahay ilaahay keyrkiisa haddee ciba- ducadii maadaama cibaado tahay tafsiil maxaa loo gelin waaye oo qaarna ilaahay keyrkiisa loo sii waayo qaarna allah loo sii waayo ma u dacwoonaysaan ha taas maxay noqonaysaa shirki meel inaad wax roo soo reebataana rabtaan mahano halis way ma banaana ducaa huwa alcibaada ducee waa cibaado labadaadi nocba tafsiil maba soo galaayaba tafsiil hee maba soo galaayaba asheekh ibnu cuthaymiin raxmat ullahi caleyh wuxuu leeyahay he hal naqulu fi ducaai hal naqulu fi ducaai kama qulna fi listigaatha sheekh ibnu cuthaymiin wuxuu odhanayaa hal naqulu fi ducaai kama qulna fi listigaatha jawaab laa ayuu dhahay marka هل نقول في الدعاء كما قلنا في الاستغاثة علامة السؤال صعب لا لا أيضا لأن الدعاء كله عبادة لأن الدعاء كله عبادة وقال ابن تيمية نوح لها سجن وقال ابن تيمية وحور لها فمن دعا غير الله فقد كفر بالإجماع فمن دعا غير الله فقد كفر بالإجماع الطيمين رحمة الله عليه وحول ليهي هل نقول مدهينا في الدعاء دعودي دهدهد كما قلنا سدي عن دهني fil istiqaahati istiqaahadii dhexdeeda aan dhahnay ma dhihi karnaa istiqaahada maxaan dhahnay tafsiil la gelina soo ma haddii ay yihiin fi maa yaqdiru caleyhi almaqluuq oo banaan tahay bishuruudin hadda kor soo maray soo ma shuruudii waa haye haddii ay tahay istiqaahada fi maa laa yaqdiru caleyhi ila allahna waa shirki tafsiilkaasi ma dhahaynaa istiqaahada la gelinayo ducadana ma gelinayna mas ma gelinayno calaamatu su-aal ku kari markaas muxuu leeyahay laa maya ma gelinayno maxaa dhacay he liana adducaaa kulluhu cibaada liana adducaaa kullahu liana adducaaa kullahu cibaada ducada kulligeediba waa cibaado meel wax laga soo reebaayo tafsiila la gelina la dhahay maba jirtaba he cibaado haddii wax lasoo reebaayo ilahay keyrkiis la siinayan waa shirki waay de ma banaana ibnu taymiyan wuxuu leeyahay faman dacaa gayra allahi ma kala qaadin tafsiil ma gelina fiiri faman dacaa qofkii baryo gayra allah ilahay keyrkiisii faqad kafara waa gaaloobay ducaalo masala ha ahaato ama ducaaliba ha ahaato cibaada faqad kafara gaal waay bilijmaaci ijmac ay arrintaasi kusoo noqlay ibnu taymiyan idan tafsiil ma soo galaayo marnaba duco lafdu ducaaiba ayaa cibaado aba lafdiga ducaaa maxaa waay xadiidka ku cadday muxuu dhahay nabiga adducaau lafdiga duciga aba maxuu yahay he cibaada see tafsiil loo gelinaya tafsiil hee lama gelinayo taasi meeshaasi ayay ka baxday waayahay laakiin haddii ay ku timaado mas'ala su-aal hadday noqoto su-aal maxay noqonaysaa ilahay tafsiil waa galaysaa istiqaafada oo kale mada noqonaysa maxaa waaye su-aal waayo ilaahay in la su-aalo wixii hee aada barinayso alla aada bariso waa duco haddii makhluuq aad su-aasho wixii alla mooyaane cid kale aan awoodin maxay noqonaysaa shirki waay su-aal waay taas ya mas'alo waay haddii makhluuq wax asiga awoodo aada su-aalayso maxay noqonaysaa mad jaa-is ah laakiin waxay dhahataa la shirki ma aha inay xaaraan tahay mar waxay noqotaa inay xaaraan noqotaba su-aasha makhluuq weydin inay xaaraan noqoto mar iska jaa-is taas waa baabkeeda gaarkeedi marka su-aasha waayo ma aha laakiin duco lafdu ducaa ma istimaashay tafsiil haddaad soo gelisho halisa ku jirta haye ها ya ka soo qaad waay hadday dhacdaba hadday dhacdaba haddii hadda is leeyahay makhluuq waxaas waa qaban kartaa wax isdhahaaya qofkan makhluuqan wax awaa awooda ama wixii asigaan awoodin haddii laga soo qaado hadda ay dhacdaba labadaba lama dhihi karo waay lama tafsiil lama gelin karo labadaba he tafsiil lama gelin karo macnaa in duduub ahaan aan tafsiil oo gelinayna ka hadlaynay ama ha awoodo ama yaysan awoodin saasaa ka laga wadaa mooyaane tafsiil saas maba galaya taas warkeeda meesha ku xiro midda kale oo su-aasha ka timaaday waxay tahay dalab ducaai min almayiti dalab ducaa min almayiti dadka qaar waxay ka keeneen su-aal oo ah haddii qofkaani mayidkii naftirkiisii ahaantiisi uu baryo dhib inuu ka difaaco ama dheef inuu u keeno isagoo ictiqaadsina ka dalbo taas maxaa dhahanay khilaaf kuma jiro waa gaalnimo shirku akbar laakiin haddii qofkaani ka dalbo duco miidkan xaggiisii isaga ayaa baryay iyo barye ayaa ka dalbay laba masale kaliin soo maa isaga baray toos isaga ugu yeertay oo wixii rabo ay weydiistay wixii isaga ninkan ka doonayo adantiis ayaa weydiistay isii u dhahay taas gaalnimo waayo waa shirki akbar ah laakiin haddii uu dhaho hee ilaahay ii bari aan dhahnay qofku nool ilaahay ii bari in la dhaho waa banaantay soo maha waaya meeshaasa u qiyaastay ee sidan wuxuu leeyahay qofkan dhintay ilaahay ii bari dheh anig waxaas iyo waxaas ayaan u baahannahay ee sheekh hibelow ilaahay ii weydi duco waay isaga ma barinayo u lakin ma leeyahay ii bari waay ii bari u leeyahay wel weligii qabrigaas ku jiray ayaa meeshaas u tagay wuxuu leeyahay ilaahay ii weydi su-aal waay soo ma ilaahay iid weydi ilaahay ii bari adig ilaahay ii u tuug waxaasaan rabaa ilaahay ii weydi taas xukunkeed maa dhaanay ficilkiisi ninkaas samaynayo oo ah ficilka maxaa waaye bixitaankaasi qofkaas u baxaayo oo la hadlaayo oo uu leeyahay ilaahay wax ii weydi maxaa waaye muxaram waay waa bidca muxaram way tahay bidcana way tahay khilaafna kuma taagna laakiin shirku akbar ma tahay misma aha ayaa khilaaf ka imaaday soo ma laba qoola ku jirta dhana ninkaani qofkan dhintay u tagaayo ninkaas oo dhintay uu dhahaayo ilaahay wax ii weydi ficilkan qofkan sameeyey ama war hooshani ninkan samaynaayo gaalnimo miya mis ma aha laba qolaa ku jirto shirki miya mis ma aha shirku akbar miya mis ma aha akbara laga hadlaa hadda shirku akbar miya mis ma aha saasa khilaaf ee laba qola ku jirto laba qoloo ku jirta haddaad maqasho maxaa noqonaysaa dad qaar waxay y leeyihiin shirkul akbar ma aha ilaa haddii ninkaani ninkan asigu u taqaayo dhintay wax weydiisana aaminsan yahay ninkan wax buu bixin kara ilaahay agtiis wuxuu ku leeyahay war jaah fiicanuu ku leeyahay warkiisii haddii uu doono waa bixinayaa lama soo celin karo warkiisii wax waa bixin kara waa awooda uu leeyahay saas aaminsan yahay marka maxay noqonaysaa akbar haddii laakiin saas aan aaminsnayn inuu ducadiis nin fiican yahay la ajiibaayo rajo ka qabo si qofkii noolaa oo kale u aaminsan yahay maxay noqonaysaa muxaram shirki ma aha ma gaarsiisna qaar waxay leeyihiin wa shirku akbar sideeda marba haddii ninkan dhintay wax ii weydi allahu leeyahay e wuxuu leeyahay shirku akbar maxaa yeelay maba aaminsna wax kale ilaa ninkan inuu wax kale sin karo wax barin karo nafcigiisii soo gaari karo ayuu aaminsan yahay marba haddii ducadiis ninkan ilaahay inuu u baryo meesha u tagay wuxuu aaminsan yahayba ninkani wax kale ay ku jiraan dheeri ah marba haddii meeshaasi saas ay ku jirtana shirku akbar leeyihin culamada qaar arjaxu hamaan dhaanay anaga inuu muxaram tahay ficilkaasi bidca ay tahay ilaa haddii ictiqaad gaar ah ku jiro mooyaane haddii bimujaradi ninkii nool sidii oo ilaahay noo baray in loo dhaho u bannaan tahay oo kale u bannaan tahay keligii ugu tago waxaan leenahay akbar ma shirki maaha laakin muxaram waa ficilkiisa naar intaas mana fahmeed labadaas ay ahaayeen baarak allahu fiikum ma fiican tihiin wixii lasoo lasweydiiyo oo darsigii lasoo mara haddii oo ishkaal iyo dood ka imaanayso soo weydiinaysaan rajidin waa fiican tahay allah idin barakay maasha allah muhim jiddan waay haddii laga shakiyo laska aamuso dhiba hadii lasweydiiyo muhim waay waxba ka soo baha ayib musanifku wuxuu leeyahy marka fiihi masaa'il baabkan waxaa ku sugan misilooyin alula masalada koowaad anna cadfa ducaa'i ducida cadafkeed cala alistiqaahati istiqaahada korkeeda lagu cadfay xagee horta meeshaas iyo cadafkan u yaalaa baabon min ashirki an yastakiisa bigayri اllaahi aw yadcuwa gayrhu macduufka aawe macduufun caleyhigin aawe yadcuwa maxaa waay macduuf way macduufun caleyhina yastakiisa waay ducuday marka waxaa lagu cadafay xarfu cadafkana waay aw waay saas una soo meesha baabka tarjumada laga hadla ana cadfa ducaa'i ducuda cadafitaankeeda cala alistiqaasati istiqaasada lagu cadafay baabka ula jeedaahe min cadaf cadfi lcaami caam cadafkiisii waaye cala alkhaasi khaas lagu cadafay ducuda iyo istiqaasada yaa caam ah yaana yaa caam ah ducuda ya ducuda aama soo maa istiqaasada qeyb ka mid ah ducuda way soo maa sooma marka ducudii oo caam ahayday cadafitaanka lagu cadafay istiqaatadii oo khaaska ahayday ayaa waxaa waay min baab alcadf alcaami ala alkhaasi saas la dhahan kii caamka ahaa ayaa waxaa lagu cadafay kii khaaska ahaa athaaniya masalada labaad tafsiiru qowlihi ilaahay hadalkiisi qowlkiisi waaye ee fasalkiisi waaye walaa tadcu ha caabudine nebi maxamedow mindu ha bariyinin ha caabudina min duuni illaahi alla keyrkiisii maa ay ladii ki laa yanfacu huwa maaga ka adig wax ku taraynin walaa yaduru huwa maaga ka adig wax aan kaa dhibaynin waay maxaa yeelay damiirka faacilka waxaa loo celinayaa maada waay mid walba aayaddaas tafsiirkeedi waay aayaddaas tafsiirkeeda wa tafsiiruha kada kada ma soo marnay aayadda ee aayad kasta xadiid kasto waxaa fasir u ah baabka ogow tafsiirkeeda haddaad dhahdo lama soo marin aayad tafsiirka la sheegaya haddaad dhahdo baabka waay baabka tarjumada meel kale ha ka raadinin baabka markii uu sheego musanifka wixii ka dambe adilo ah oo dhan maxay fasirayaan baabka fasir u ah baabka waay tafsiirkoodii oo dhan baabka waay adiladii meesa ku sheegay oo dhan tafsiirkood maxaa waay min ashirki an yastakiisa bigayr illahi aw yadcuwa gayruhu wa fasr baabkani ama tarjumadan waa fasir maxay fasir u tahay adilada ka dambeysa oo dhanan fasirkeedan taas waay meel kale ka raadinin ma fahamteen wixii gaar ahaan tafsiirkiis la sheego mooyaane athaalithatu masle saddexaad ana haadaa baryadaani oo walaa tadcu min duuni illahi tadcu ayaa laga wadaa ana haadaa baryadaani huwa baryadaa ashirku shirkigii waayo alakbar weynaa maxkee la qaatay fain facalta fainaka ida min alaalimiina ku jirta ayd sooma ida min alaalimiina maa waay min ashirkiina shirk labar laga wado ayd araabica masalada afaraad ana aslaxa annaasi dadka kan ugu fiican waay dadku waxaa jira saalix iyo aslax waxaa jira hee saalix iyo aslax waay saalax waa mid saalix waa mid fiican aslaxna waa mad kasii fiican waay ismu tafsiir soo ma aslax annaas ayaa way marka yaa laga wadaa nebi maxamed way alayhi salaatu wasalaam ana aslaxa annaasi dadka kan ugu wanaagsan oo ugu fiican hee oo nebi moxamed ah ayaa laga wadaahe low yafcalu haddii uu samayn lahaa aslaxu naaskaasi ho shirkiga waayo haddii shirki samayn lahaa irdaa'an liajli irdaa'in waayo raalligelin darteed u samayn lahaa ligayrihi a asaga heyrkiis waayo qof asaga aan ahayn asagoo shirkigaas ku raaligelinayo raaligelintaas u samayn lahaa saara wuxuu noqon lahaa min alaalimiina mushrikiinta ku mid noqon lahaa kasoo qaaday farda mutaqdiran haddii nebi moxamed shirka samayn lahaa asagoo ku raaligelinayo mushrikiinta kale gaalada ha soo dhawaadaane mar hee shirkiga wala gaal shirkigooda hee adigin la gal way ku dayeen soo ma sanadna ilaahagaada caabudaynaahe sanadna kaana hala caabudo ay ula yimaadeenba mar he si wax yaraan kusoo isku soo dhawaano waa ka diidi sooma sidaas w dibacnaan ilaahayna waa canaantay nabiga alayh salatu sala slam haddii saas yeeli lahay wax yar hadda dhinaceed aad u leexan lahayd ee dicif alhayaati iyo wadicif almamaati cidaab ay cadaabaa kusin ayaa la kulma leedaa lahay nabi alayh waa la canaantay ayib aramiyar oo shirki oo masgaalnimadoo haddii aad u dabcan lahayd halis wey marka waa loo diiday haddii marka raaligelin qoladaas raaligelinaya haddaa asaga saas mar yar shirki u samayn lahaa wuxuu noqon lahaa mushrik waay qof kale hagee jooga marka laakiin nabiga ma sameynin calayhi isalaatu wasalaam arrintaasi waa ka nas waa ka dhowrsan yahay alkhamisatu masalada shanaad tafsiiru laaya aayadii fasirkeedii waay allatii aayaddaasoo bacdahaa aayadan dambaysay aayade oo iyamsaska allahu bidurin alujida falaa kashifa lahu illaa hu ilaa ahar asaadisa masalada lixaad kownu dalika kaas oo ducuda ah walaa ta ducudii waay kownu dalika kaas oo baryada ahaanshihiisii waaye laa yanfacu mid wax anfacaynin u ahaaday fi dunya adduunyo addunya wax kuma canfao waa ku khasaara qofkiisa maca kownihi kowni ducaai ducuda ahaanshaheeda in lala qabo kufran gaalnimo ay noqoto qofka haddii oo shirkiga sameeyo ilaahay keyrkiisa u baryo adduunyana e wax uma anfacayo aakharana wuxuu noqonaa mid gaal aba addunya ma ku khasaara aakharana ku khasaaray agee laga qaatay falaa kashifa lahu lahu yamsaska allahu bikeyri waaya wayamsaska allahu bidurin leh falaa kashifa lahu wax faa'iidaaya ma laha de bilaasha ugu damba dhimanaysa maahan hade waa ku gaalowaysaa le natiijina kama gaarayso fiican asaabicatu misri toddobaad tafsir aayati aayadii fasirkeedii way aayaddaas athaalithati saddexaad tee way in aladiina tacbuduuna min duni illahi athaaminatu oo misle sideedaad anna dalaba risqi risqiga dalabkiisa laa yanbagii ma haboona bimacnaa ma banaano laa yanbagii laa yajuuz wa laa yanbagii ma banaana risqi raadintiisii ilaa min allah ilaahay xaggiisa mooyaane cid kale xaggeeda in laga raadiyo ma banaano risqiga la sheegay risqiga waa dikaanimeshaan risqulmaali walawlaad ilaahay mayna cid kale lagama dalbo kamaa sida ana aljannata jannada laa tudlabu aan laga dalbaynin ilaa minhu ay min allaahi janno markii la dalba ayaa laga dalbaa ilaahay subxana wa tacaala maal iyo risqi waasaca ah iyo ilmo caruur markii la weydiinaan yaa la weydiinaya allah idan allah mooyaane cid kale lagama dalbo risqiga wa hagee laga qaatay fabtaguu cind allahi risqa ataasica aayadda sagaalaad tafsiiru laayati aayaddii tafsiirkeedii waay aayaddaasoo alraabicati afraad tee waay aman adalu waay man yadcuu min duuni illah alcaashiratu mislada toddobaad annahu shani ah laa adalla mid ka lumitaan badan ma jiro miman qof xaggiisii oo dacaa bariyey caabuday غayr allah alla qayrkiisii ama ducaa masala ha ahaato ducaa ibaada ha ahaatee agee laga hadlay waman adalu miman yadcu min duuni illah man laa yastajiib lahu alxaadiya cashra maslada koo iyo tobnaad annahu shaani ah may annahu ana almadcuwa dheh annahu ana almadcuwa midka la barinaayo madcuw daaci kan wax barinayo madcuwna kan la barinayo annahu ana almadcuwa midka la barinaayo gaafilun inuu yahay mid aan ka warqabin moog hilmaansan can ducaai daaci kii wax barinaayay ducdiisii baryadiisii hee wuu moog yahay warba uma hayo laa yadri huwa madcuugi ma garanaayo canhu can idaaci daacigii xaggiisii ma garanayo war uma hayo wa hagaa laga qaatay wahum can ducaaihim gaafiluuna asaga keligiis meeshan ku qaylina mooyaane kii asagoo qaylinaya warba uma hayo ma booga waa lagu soo barinaya الثانية عشرة مسرد كويت لبيت بنات أن تلك تاس تاس الدعوة دعوة سبب بريضة سبب وحي سبب تاي السبب تاي لبغض المدعو كي لبرنا عرضيسي يا عرونا lidaaci kii barinaayo waay ducuda ninkan wax barinaayo barinaayo kan la barinaayo waxay sabab u tahay caro baryadan asiga barinaya waa u hanaa waa u carooysan yahayba waa u caroona waa ka caroona asana waa isma oga asaga wuxuu leeyahay ninkan wax ka raadi in fiican waay meesha wax ka weydiiy kii la barinaayana inta ka go-on yahayba sakaraad waay si caro u caraysan yahay kana maxaa kuu soo barinaya isle kan ma og laakin goorma goor taas dhacaysa aakhiro waay iyo wa cadaawatihi cadaawati lmadcuumi kii la barinaya cadowtanimadiisii waaye waaye lahu lidaaciye cadow u ahaanayo goorma aakhiro waay wa kaanuu bicibaadatihi kaafiriin kaafiriin الثالثة عشرة من سنة سدة تبنات تسمية تا... تلك تاس أهان شهدي واي تسمية تلك تاس كم مغعبي دي واي تاس الدعوة تي دعوة بريدة سي كم مغعبي تان كيدي واي لغم مغعبي عبادة عبادة بريو لغم مغعبي يلا برينا للمدعو له كي لعابو داي لبرينا إني عبادة لغم مغعبي baryadan ninkan dhintay ama dhintay la barinayo inay tahay duco lagu magacaabayo cibaado waa la dhihi karaa cibaado waa la iska dhihi karaa waa kii mutlaqa maaha soo ma cibaado sahaba way kaldan tahay xagee laga qaatay iyadana wa kaanuu bicibaadatihim alla caabuditaankooda cibaadadooda ayag la caabuday الرابعة عشرة مسرية تضبيط أفر تبنات كفر المدعو كي للمرينا كوغالو ودي سي وين بتلك تاس كوغالو ايو تاس ولا عبادتي عبادة وكانوا بعبادتهم كافرين كافرين وكوغالو يعني ما قولنا يعني الخامسة عشرة تمثيل شريط تمنات هي عبادة لاسي سبب كونه كون الداعي داعي ايه اهان شيء سي سبب كذي maxay sababtay adalla annaas inuu noqdo dadka kan ugu lumid badan inuu noqdo ninkan maxaa keenay baryadan oo asaga ilaahay gaarkiis baryay soo maa qoladaas baryay sabab way u tahay ha barinina haddii ilaahay gaarkiis aad bariso waxaad noqonaysaa adalla annaas dadka kan ugu lumid badan sababaa ku noqonaysaa cibaadadaas alla gaarkiis aad caabudaysa maxay ku noqonaysaa adi adalla annaas dadkan ugu baadinin badan hagee laga atay aman adallo ayad waa ku-aa tahay هل أيضا دور مسيل لقالنا هل لفظي دور مسيل لقالنا السادسة عشرة مسيلة تضبيط تبنا اللحي تبنات تفسير الآيات آية دي فسر كده وآية ده سؤال خامسة شنات تاوي أما يجيب المضطر إذا دعاه السابعة عشرة مسيلة تضبيط تبنات الأمر أرنكي وي أرنكا سؤال عجيب عجيب كلها اللياء كلها maxaa way hadee kaas wahuwa arrinkaas cajiibkii lena iqraaru ca- waxaa waaye iqraaru cib- cabadati alawthaani sanamayada kuwa caabudayay qiritaankoodii waaye kuwa asnaamta caabudayeen qiritaankoodii waaye oo maxay qirayeen annahu shani waxyaabahay qirayeen tan waay annahu waxay laga bilaabo waay annahu shaaniyan laa yujiibu inaysan ajiibaynin almubadarda nin qofkii dhibaato ku dhacday oo la dhibaateeyey almudar waysu mafcuulsan wa kii la dhibaateeyey waay oo dhibaato ku dhacday annahu shaaniyan laa yujiibu inaysan ajiibaynin almudara midkii la dhibaato geliyey ila allah allaha mooyaane qof kalena ajiibaynin yujiibu faacilkeeda ilaa gadaasheeda allah ismi jalaaladu allah oo faacil alla mooyaane qofkii xaaladda meeshi markii ay khatar ay gaarto allah mooyaane cid kale in wax aan ajiibaynin way garsanaayeen gaalada soo maa way garsanaayeen waliajli haadaa kan daraaddiisi kee qofka la dhibaato geliyey allah mooyaane qof kale inuusan ajiibaynin ahwa waliajli haadaa ajiibitaankan dartiisii yadcuuna gaalada waxay barinayeen hu allah wa fi shadaa'idi dhibaatooyinka dhexdoodii mukhlisiina haal ay u saafi yeelayaan lahu allah addiina wa ay alcibaada wa markii dhibku dhaco maxay samayn jireen ilaahay keligiisii ee ayaa u saafi yeelayaan dhibkii markay ka baxana faidaahum yushrikuuna wa idaa rakibuu fi lfulki dacaw allah mukhlisiina lahu ddiin falama najaahu ila albari idaa hum way godkii ku noqonayaan mushrikiintii hore waay laakin kuwan hadda hee way ka daran yihiin barwaaqadii iyo dhibkii labadaba ilahay gaagiisa u shariig yeelay waa soo maray qawaid arba waaye athaamina cashra qisadii qisadii qawaid arba akhirkeeda qisan oo ku sheegsoonay nin saxaabiga qisadiis muxuu ahaa ninkaas cikrima saxiix الثامنة عشرة من سلسلة سديد وتبنات حماية المصطفى النبي محمد إلى أنت سواي مصطفى النبي محمد مقعي سواي مقعي شيء سوى كمدي مصطفى كيلو دورتين معنا حماية المصطفى النبي قيل دورتين مصطفى معنا كيلو دورتين واي حماية المصطفى النبي قيل دورتين إلى أنت سواي يا دورتين الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم إلى أنت سواي نحو إلى لنا xima tawxiidi tawxiidka seerihiisa seere mataqaanaan soohanna xadna derbina xuduud u leeyahay tawxiidku xuduud uu leeyahay xuduud xuduud xuduuddaasi qofkii dhaafo xagee galaa shirkii u galaa xuduuddaasi qofkii aan dhaafninna tawxiiduu ku jiraa xima xima waayo laa ximaa ilaa lilah waa haddii sooma seere ma jiro ilaa ilaahay mooyaan iyo walirasuulihi ximaa maxaa hadda waxaan rabnaa alaa ina likulli malikin ximaa ximaa maha waay soohan waay xuduud waay xad waay seer waay boqor kasta seeruu leeyahay alaa wa ina xima allaahi maxaarimuhu ilaahay seerihiisiin maxaarimtiisi waay ha u gudbin waay seeruu dhigaya danta dhan aan leenahay maxaa waaye de xima isfahansiinayna intaasi shaka kama lihin hadda xima tawxiid maxaa laga wadaa marka tawxiidkii seerihiis ayaa ilaalinayay nebiga alayhi salatu salaam seeraha xagee laga qaatay marka xadiidkii waay xadiidkii cibaado wa inama yustaqa laa inahu laa yustaqaafu bi waay maxaa saas oo dhahay seeraha tawxiidka ilaalinaya nebiga alayhi salatu salaam ma mooyaane qofkii wixii asaga awoodi karo istiqaaso laga weydiisto waa banaan tahay soo mare soo maa namni wa nebigu maxaa u diiday taan waay tawxiidka ilaalinaya laba jawaabooda laga bixina mid watan ximan ximan tawxiidi tawxiidka seerihiisii ilaalinta ilaalinaya waay iyo wata-adub edab qaadasho iyo wata-adubu edab qaadasho waay maca allaahi ilaahay macigiisii laga edab qaato oo istiqaas ilaahay iskale qof kale malaha in la yidhaahdo qool way saas in la dhaho xadiidkii annaga xadiidka waa is ishkaala ku soo aroorinay laakiin waxaan dhahnay ishkaalkaasi waxaa ku filan xadiidka ma sugna soo maa saas xadiidkaa ma suqan ishkaalkiisi marka ma imaanayo faالtafsiru he farcun an الtaصxiix qaa'idaan carabka iga dafa ay jirta mesh markii soo marayn maay dhaha maan dhahne fa fi saxiix gunyatun saas waa la dhaha laakin munaasabadeeda meeshaas ma ahayn sabgulisaan tanaa rabay maxaa way tan فالحكم فرع عن التصحيح أما فالتفسير فرع عن التصحيح horta markaan wa markii waxaan soo ansaxanaya waxay u baahan yihiin tafsiir iyo tawjiih iyo jamciin iyo ma maano wixii kusoo ororay haddii daciif yihiin maxaa lasugu daalina waa laga tagaalay soo ma saas waay marka fatafsiiru farcun can الtasxiixi waay horta waxaan isaga la waxaa la fasiraa inay soo ansaxaana la rabaa waxay farca ka yihiin tafsiirka wixii loo isaga loo la keenay in saxiix noqdaan xadiidka saxiix ma ahabe sidaas aad usoo jeeda jawaabtan tan waa marka mid jawaab waay jawaab tan waa mid mid kalena waxaa lagaga jawaabay tan aan ahayn ee in nebiga u diiday istiqaasadii gaarka ahayd in uu la jeedo oo alla tii khaas ku ahayd inay tahay ayaa dhici karta lahayd sababta u diiday maxay ahayd taas istiqaasada mid waa banaan tahay mid ma banaanen soo maa ti aan banaanayn oo makhluuq wax isaga awoodiisa ka baxan inay tahay ula jeedayna waa dhici kartaa taasna culamada qaar ku fasira laakiin sida culamadu badan yihiin sidaan waay oo ta'aduban maca allah iyo ximaayat tawxiid xima tawxiidi waay allah subxanahu wa tacala alama bila tawfiq